julaay toddoba iyo labaatan kun sagaal boqol saddex iyo kontonkii waxa ay ku beegnayd maalintii la saxiixay heshiiskii hubka ee muddada dheer laga xaajooday uu hakiyey dagaalkii kuuriya kuuriyada waqooyi ayaa ku andacooneysa in dagaalka socday kun iyo sagaal boqol kontonkii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol konton iyo saddexdii ay bilaabeen maraykanka iyo kuuriyada koofureed iyo in ugu dambeyntii uu ku guuleystay warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ayaa arbacadan waxay daabacday sawirada wasiirka difaaca ruushka sergey shayigu oo habeen ka hor kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada pyongyang si uu ugu soo dhoweeyo dhigiisa kuuriyada waqooyi kang sang nam howlgalka niyad wanaagga ee ciidamada ruushka iyo dadku waxay si weyn uga qayb qaadan doonaan horumarinta istaraatiijiyadda iyo xiriirka saaxiibtinimo ee d p r k ee ruushka iyadoo la ilaalinayo baahida waqtiyada ayay tiri warbaahinta k c n a d p r a amaba jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kuuriyada waa magaca rasmiga ah ee kuuriyada waqooyi qoraalkeeda wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ku tilmaamay booqashada mid ka caawin doonta xoojinta xiriirka militari ee ruushka iyo kuuriyada waqooyi waxaanay noqon doontaa marxalad muhiima oo horumarinta iskaashiga labada dala munaasabadaha sanad guurada ayaa la filayaa in ay ku dhammaadaan dhoolatus ballaaran oo habeennimada khamiista ah dhaca taasoo caadiyan ah bandhig aad u faahfaahsan oo ku saabsan qalabka kala duwan ee militariga kuuriyada waqooyi oo la sameeyey sannadihii lasoo dhaafay dhoolatuska bishii februari ayaa lagu soo bandhigay noocyo hawnsang siddeed iyo toban oo ah gantaalaha balistiga ee qaaradaha isaga gudba ee hadda laba jeer la tijaabiyey oo ku jiray gebagabo weyn booqashada heerkeedu sarreeyo ee toddobaadkan ee wasiirka difaaca ruushka ayaa waxay xambaarsan tahay muhiimad astaan ah iyo sidoo kale suurtagalnimada in sergey shaigu uu la kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un lasoo qaaday falanqeeyaasha ayaa waxay daawan doonaan bal in safarkani uu horseedi karo iibka hubka ee u dhexeeya xukuumadaha pyongyang iyo moscow washington ayaa horey waxay ugu eedeysay kuuriyada waqooyi inay hub iyo dhaqaale usoo dirtay ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka uu kula jiro ukraine moscow iyo pyongyang labaduba oo ay iska fogeeyeen eedeymaha dhanka kalena shiinaha ayaa dabaaldega sanad guurada waxaa u matali doona guddoomiye ku-xigeenka guddiga joogtada ah ee koongareeska shiinaha ling shangu oo booqashadiisa la qorsheeyey in ay bilaabato arbacadan in wafdi heer sare ah oo shiinaha ka socda ay booqdaan kuuriyada waqooyi oo ay xusaan munaasabadda sanad guuradii toddobaatanaad ee kasoo wareegatay dagaalkii kuuriya waxa ay muujinaysaa muhiimadda sare ee labada dhinacba ay siinayaan xiriirka labageesoodka ah ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha mow ning talaadadii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koofureed ayaa waxay sheegtay in sool ay isha ku hayso sida uu u kobcayo xiriirka ruushka iyo kuuriyada waqooyi iyadoo intaasi ku dartay in ay rajaynayso in xiriirku u dhaqaajiyo gacanka dhinaca nabadda iyo xasilloonida